ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa labaiyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada almalaaxim oo baahisay bayaan tacsi iyo sabarsiin isugu jira oo ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaas oo ku wajahan muslimiinta suuriya iyo turkiga ee uu saameeyey dhulgariirkii ku dhuftay dalalkaas saraakiil ka tirsan dowladda kenya oo lagu dilay weerar hubaysan oo ka dhacay mid ka mida ismaamulada ku yaala gudaha dalkaas olole ballaaran oo loogu gurmanayo muslimiinta suuriya iyo turkiga oo ka socda dunida islaamka iyadoo ganacsade bakistaan u dhashay uu bixiyey soddon milyan oo dollar weerar muddi loo adeegsaday islamarkaana dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dalka swiden toban ka tirsan ciidamada naijer oo lagu dilay weerar ka dhacay xadka dalkaas uu la wadaago waddanka maali kooxa hubaysan oo dad haryada ku laayay weerar ay ka geysteen waqooyi galbeed dalka burkina faso iyo askar bakistaaniyiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qaraxa oo lagula beegsaday koonfur galbeed dalka bakistaan qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay bayaan tacsi iyo sabarsiin isugu jira oo ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaas oo ku wajahan muslimiinta suuriya iyo turkiga ee uu saameeyey dhulgariirkii ku dhuftay dalalkaas haddaba warbixin ku aadan bayaanka mujaahidiinta alqaacida waxaa soo jeedinaya moxamed amiin بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب بيان عزاء ومواساة لأهلنا في الشام وتركيا الحمد لله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه الذي يمنح في المحن وينعم في ثنايا النقم ويرحم بالبلاء كما يبتلي بالنعماء وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد آلمنا markii ugu horreysay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab ayaa ka hadlay faajicadii weyneed ee gelgishay caalamka taasi oo ah dhulgariirkii xoogganaa ee ka dhacay dalalka suuriya iyo turkiga kaasi oo ay ku nafwaayeen in ka badan soddon iyo afar kun oo ruux mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jasiiratu alcarab ayaa baahisay bayaan cinwaan looga dhigay tacsi iyo sabarsiin ku socota walaalaheena shaam iyo turkiga bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab ayaa waxaa si guud ahaaneed ummadda muslimka ah si gaar ahaan muslimiinta ku nool dalalka turkiga iyo suuriya loogu diray tacsi iyo sabarsiin iftitaaxa bayaanka kadib ayaa waxaa lagu yidhi waxaana xanuujiyey oo namarugu geliyey musiibada ku habsatay muslimiinta ku nool shaam iyo turkiga ee ahayd dhacdooyinkii dhulgariirka taasi oo ay ka dhalatay dhimashada iyo dhaawac tobannaan kun oo muslimiin ah iyo kumanaan kale oo ku guryobeelay dhulgariirka bayaankan ayaan waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa qof walba oo ay dhibaato ka soo gaartay musiibadaasi waxaan tacsi guud ahaaneed u diraynaa ehelkeena turkiga iyo shaam iyo dhammaan muslimiinta caalamka allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana waxa uu ku yidhi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقوله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam isna waxa uu yidhi من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وقوله ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب رواه البخاري ومسلم وقوله ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه رواه الترمذي وكفى بكلام الله ورسوله عزاء لكل مؤمن hadalka allah iyo rasuulkiisa ayaa tacsi ugu filan qof kasta oo mu'min ah oo yaqiinsan kalaamka allah qadarkiisa iyo abaalmarintiisa waana mid ku filan in uu daciifiyo cabsida musiibo kasta wuxuuna debciyaa qalafsanaanta iyo cidhiiriga oo waxa uu fududeeyaa culays kasta waxa uuna saaraa waswaaska ayaa lagu yidhi qaybaha dambe ee bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacidada jasiiratulcarab dhacdadan wadata xanuunka iyo dhaawaca waa xukunka iyo qadarta alleh ee uu ku sababay ummaddan uu doortay ayaa la sii raaciyey bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab qaybaha dambe ee bayaanka ayaa looga hadlay waajibka saaran muslimiinta ee ah inay ku sabraan qadarta allah subxaanahu wa tacaala dunidan alla agtiisa lama eka wax la eg garabka kaneecada gaalka adduunyada la siiyeyna waxaa ka fiican kana nasiib badan muslimka oo uu alle mar weliba u ballanqaaday abaalmarin haddii uu ku sabro qadartiisa dembi dhaaf adduunyo iyo mid aakhiro ayuu helayaa allah fadligiisa muslimka ku dhinta dhismaha iyo midka ay guryaha ku soo dumeen wuxuu helayaa mansilada shuhadada wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasalama yidhi الذي يموت تحت الهدم شهيد رواه أبو داود ugu dambayntii bayaanka ayaa waxaa baaq loogu diray muslimiinta iyagoona loogu baaqay inay garab istaagaan walaalahooda naf iyo maalba kaga qayb qaataan badbaadinta dadka weli ku hoos jira dhismayaasha hoostooda iyo in ay daweeyaan dhaawacyada islamarkaana kafaalo qaadaan agoonta وغير ذلك من صنائع المعروف وبذل الخير للناس فهذا من أجل القربات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون gebagabadii bayaanka waxaa lagu soo qatimay duco ku wajahan muslimiintii ay dhibaatada ka soo gaartay musiibadii ka dhacday dalalka turkiga iyo suuriya اللهم الطف باخواننا المسلمين في الشام وتركيا اللهم اربط على قلوبهم واجبر كسرهم وارحم موتاهم وداو جرحاهم وعاف مبتلاهم واو ضعفاءهم اللهم ارفع البلاء عن اهلنا في الشام وابدلهم بعد الخوف والمحنه امنا وتمكينا ونصرا وفتحا قريبا انك ولي ذلك والقادر عليه الملاحم الحادي والعشرين من شهر رجب لعام 1444 للهجره الهجرة الموافق للثاني عشر من فبراير لعام 2023 للميلاد سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaad dhegaysanaysaan ololo ballaaran oo loogu gurmanayo muslimiinta suuriya iyo turkiga ayaa ka socda dunida islaamka iyadoo ganacsade bakistaan u dhashay oo bixiyey soddon milyan oo dollar maxamed daahir calisow ayaa warbixintan ku eegaya iyadoo maalintii isniinta ee toddobaadkii lasoo dhaafay dalka turkiga uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu uu ahaa toddoba dhibic siddeed saacado kadibna suuriya uu ku dhuftay dhulgariir kale oo cabirkiisu uu ahaa toddoba dhibic lix ayaa waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh oo naf iyo maalba leh kuwaas oo soo gaaray shucuubta ku dhaqan labadaasi dal inka badan soddon iyo afar kun ayaa ku dhintay dhulgariirada ku dhuftay dalalka suuriya iyo turkiga waxaana dhimashada iyo khasaaraha uu ku badan yahay waddanka turkiga dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dunida ayaa si weyn dareen ugu muujiyey walaalahooda muslimiinta ee waxyeelladu ay ka soo gaartay musiibada shucuubta ku dhaqan dalalka carabta ayaan si aan horey loo arag maalintii jimcaha iyo wixii ka dambeeyey waxa ay u wadeen gurmad lixaad leh oo ay u dirayaan walaalahooda dhibaataysan taageerada ay muujiyeen dadka muslimiinta ayaa waxaa la odhan karaa waxaa isku beddeshay wax la mid ah kacdoon lagu taageerayo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka turkiga iyo suuriya kumanaan qof ayaa salaatal khaa'ib ku dukaday masaajid ku yaalla qaar ka mida dalalka carabta iyagoo u ducaynaya dadka muslimiinta ah ee ku naf waaya dhulgariirka ku dhuftay dalalka suuriya iyo turkiga culimada muslimiinta ee ku nool dalalka carbeed iyo dunida islaamka ayaa ku baaqay in gurmad deg deg ah lala gaaro dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka ka dhacay turkiga iyo suuriya olole loogu magacdaray taageerada iyo caawinta oo looga dhawaaqay dalka qatar ayaa maalintii koowaad lagu uruuriyey boqol lixdan iyo sideed milyan oo riyaalka qatar ah taas oo u dhiganta afartan iyo lix milyan oo doolarka maraykanka ah lacagtaasi ayaa loogu talagalay dhibanayaasha dhulgariirada turkiga iyo suuriya dadka ku dhaqan aljeeriya waxa ay qoondeeyeen oo iska aruuriyeen soddon milyan oo dollarka maraykanka ah dalka sacuudigana in ka badan lix boqol toddobaatan iyo sagaal kun oo ruux ayaa ka qayb qaatay ololo deeq ah oo ku wajahan muslimiinta ku nool turkiga iyo suuriya waxaana ay iska soo ururiyeen lacag ka badan lixdan iyo saddex milyan oo dollarka maraykanka ah muslimiinta falastiin oo dhibaatooyin kala kulmaya yuhuudda ayaa dhankoodana qaatay door lixaad leh oo aanan la iloobi karin iyagoo dhan kasta ka go'doonsan duqaymo iyo tacadiyaad kalena kala kulmaya yuhuudda ayaa masaajida ku yaala daanta galbeed waxaa laga aruuriyey qiyaastii hal milyan oo dollarka maraykanka ah sidoo kale daawooyin iyo dhakhaatiir caafimaad oo ka baxay waddamada muslimiinta ayaa gaaray dalalka suuriya iyo turkiga si ay u caawiyaan olaalahooda dhibaataysan maadaama isbitaallada ay la circirayaan kumanaan dad ah oo ku dhaawacmay dhulgariirka waddanka turkiga sidoo kale waxaa soo gaaraya diyaarado wada daawooyin iyo gargaar kale oo ka imaanaya xukaamta carbeed in ka badan shan diyaaradood oo gargaar siday ayaa ka baxay dalka sacuudiga kuwaas oo gaaray waddanka turkiga waxaa gargaarka qayb ka ah gawaarida ambalaaska ee qaaska ah iyo kooxo gurmadka qaabilsan sidoo kale waxaa ku jira raashin teendhooyin bacaha hoyga laga dhigto iyo bustayaal kuweydna waxaa laga bilaabo ololo ballaaran lagu ururinayo deeqo loogu talagalay gurmadka dadka ay saameeyeen dhulgarida ku dhuftay suuriya iyo turkiga waxaana ololaha loogu magacdaray kuweyd waa garabkiina muslimiinta ku nool imaaraadka ayaa sidoo kale iyaguna ololo ballaaran halkaa ka wada in ka badan laba iyo labaatan diyaaradood oo gargaar ka badan lix boqol iyo afartan tan waday ayaa ka baxay imaaraadka carabta toddoba diyaaradood oo ka mid ah waxa ay gaareen suuriya halka shan iyo tobanka kalena ay gaareen waddanka turkiga waxaa la socday dhakhaatiir iyo cisbitaal guurguura oo loogu talagalay samata bixinta dadka ay saameeyeen dhulgariirka dhankooda suudaan waxa ay ku dhawaaqeen diyaarad gargaar bani aadinimo ah inay u direen dalka turkiga si gurmad loo gaarsiiyo dadka ku waxyeeliloobay dhulgariirka baqdaad oo ciraaq ah ayaa sidoo kale garab taagan muslimiinta ku nool suuriya iyo turkiga dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah ee dadka muslimiinta isku garab istaagayaan walaalahooda ayaa saddexdii cishe ee lasoo dhaafay si xoog leh kaga socday waddamada carabta iyo dunida kale ee muslimiinta sidoo kale muslimiinta ku nool waddamada reer galbeedka ayaa dhankooda bilaabay ololo tabarucaad ah oo loogu gurmanayo dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka shakhsi shakhsi iyo jaaliyado ayay isaga ururinayaan lacagaha iyagoo u diraya dadka muslimiinta ah gargaarkan muuqda marka laga yimaado waxaa jira dad muslimiin ah oo muxsiniin ah kuwaas oo isqariyey kana qaybgelaya ololaha gurmadka lagu gaarsiinayo muslimiinta suuriya iyo turkiga ganacsade u dhashay bakistaan oo degan dalka maraykanka qariyeyna magaciisa ayaa lacag dhan soddon milyan oo dollar si shaksi ah waxa uu ugu deeqay dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka ku dhuftay koonfurta turkiga iyo waqooyiga suuriya ra-iisul wasaaraha dalka bakistaan ayaa laga soo xigtay isagoo bartiisa twitterka adeegsanaya nin bakistaani ah oo aan la garanaynin ayaa galay safaaradda turkiga uu ku leeyahay maraykanka wuxuuna ugu deeqay soddon milyan oo dollar dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirka turkiga iyo suuriya ra-iisul wasaaraha bakistaan ayaa ku dhawaaqay guddi gaar ah oo heer wasiir ka kooban kuwaasi oo dusha kala socda ololo lagu ururinayo lacag iyo agabka gargaarka ah oo loogu talagalay dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka guddigan ayaa kulmaya maalin kasta waxaana ay qabanayaan lacagaha ay iska ururinayaan dadka muslimiinta ah ee bakistaan si kastaba ha aatee dadka muslimiinta waa hal jir oo kale haddii ay meel damqato oo xanuunto waa ay wada dareemayaan hurdana ma ladi karaan taageerada iyo garab istaagga ay muujiyeen muslimiinta ayaa ah wax lagu farxo adugu shakhsiyan haddii aadan awoodin in walaalahaada aad wax u tarto oo kaalmayso waxaad awooddaa in aad u ducayso hana ka caajisin allaah u bari inuu ka dulqaado dhibaatooyinka gargaarkiisana u fidiyo
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in weerar xooggan oo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen dhowr xubnood oo u badan saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliiska uu ka dhacay ismaamulka turkana ee dhaca waqooyi galbeed waddankaasi kenya weerarka oo sida ay sheegtay dowladda kenya ay fuliyeen dabley hubeysan ayaa si gaar ah kaga dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka kitaale iyo ladwar saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska kenya ayaa sheegay in weerarka ay dableyda hubeysan ku beegsadeen gaari rakaab ah oo ay ilaalo xoogan ka hayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ila wareedyo laga soo xigtay ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyey in weerarka lagu dilay lix xubnood afar ka mid ahna ay ahaayeen saraakiisha ciidamada booliiska halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen toddoba sarkaal oo ka mid ah ciidamada ammaanka ee dowladda kenya booliiska ayaa sheegay inuu fara xeeraha ka baxay ammaanka magaalooyinka waddanka kenya gaar ahaan kuwa dhaca waqooyi galbeed sida ismaamulka turkana oo ay ka dhacaan weerarada ka dhanka ah kenyaanka mid ka mid ah dadka kenyaanka ah ee ku dhaqan magaalada ladwar ee ismaamulka turkana ayaa walaac xoogan ka muujiyey weerar ay dableeda ku beegsadeen gaari rakaab ah iyagoo xuse in amnigii gobolka uu faraha ka baxay dhinaca kale hal qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay weerar middi loo adeegsaday oo ka dhacay dalka sweden wararka ka imaanaya waddanka sweden ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi uu ka dhacay weerar midiyeen ah oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac booliiska sweden oo war ka soo saaray dhacdadan ayaa sheegay in ninka ku hubaysan toorey oo weerar ku qaaday guri dabaq ah oo ku yaala magaalo ka tirsan dalka sweden isagoo halkaas ka geystay khasaare soo gaaray dadkii ku sugnaa guriga uu beegsaday taliyaha booliiska ee degmada bergislangen ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in weerarkaasi lagu dilay haweenay konton jir ahayd islamarkaana dhaawac halis ah lagu gaarsiiyey haweenay kale oo iyadana shan iyo labaatan jir ah taliyaha ayaa sheegay in dadka ka agdhowaa ay maqleen codad ka soo baxaya guriga waxayna si toos ah u waceen booliiska kadib ciidamada oo ka jawaabaya xogta ku aadan weerarka ayaa gaaray goobta iyagoo halkaasi kula kulmay laba dumar ah oo midi ay meyd ahayd tan kalena ay ku yaaleen dhaawacyo xoogan saraakiisha booliiska waxay sheegeen in ruuxa geystay weerarka uu baxsaday islamarkaana ay wadaan baaritaano xoogan kuwaasoo socon doona ilaa gacanta lagu soo dhigayo dembiilihii weerarka ka dambeeyey dhanka kale toban ka tirsan ciidamada naijer ayaa lagu dilay weerar hubaysan oo ka dhacay xadka dalkaasi uu la wadaago in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dalka naijer ayaa dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey weerar kooxo hubaysan ku beegsadeen meel u dhow xadbeenaadka ay wadaagaan dalka ay dariska yihiin ee maali wasiirka difaaca naijer ayaa war qoraal ah uu ku soo daabacay bartiisa twitterka wuxuu ku sheegay in kooxaha hubaysan ay weerar gaadmaha la beegsadeen ciidamadooda uu ku socdaalayey xadka galbeedka ee dalkaasi waxaana halkaasi dhimasho dhaawac ku noqday ko iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka militariga naijer wasiirka oo faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa sheegay in toban askari looga dilay weerarka halka laba iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen gaari dagaalna loogu gubay waxa uu intaasi ku daray in ilaa iyo lix iyo toban askari lagu la-yahay weerarkan oo ka dhacay magaalo u dhow dalka maali isagoo xuseen taageero laga helay ciidamada cirka ee ku khasabtay kooxihii weerarka geystay inay u baxsadaan dhanka xuduudka dalka maali dalka naijer maali iyo burkina faso ayaa la daalaa dhacayo howlgallo jihaadi ah oo kaga imaanaya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee alqaacidada maqribul islaam oo gacanta ku haya inta badan gobolka saaxilka afrika dhanka kale kooxo hubaysan ayaa dad rayid ah ku laayay weerar ay ka geysteen waqooyi galbeed ee burkina faso sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya waddanka burkina faso dabley hubaysan ayaa weerar khasaare dhaliyey ka geystay deegaan dhaca waqooyi galbeed warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi ayaa sheegtay in tubaneeye rag ah oo mootooyin watay ay weerar ku qaaday tuulo hoostagta degmada koosi ay ku yaala soodinta dalka maali iyagoona halkaas ay dhimasho dhaawac ku noqdeen ku dhowaad labaatan ruux oo shacab ah wakaaladda wararka ee faransa press oo soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa ku warantay in weerarka lagu dilay ugu yaraan laba iyo toban ruux halka lagu dhaawacay lix kale sidoo kale waxaa la sheegay in dableydu ay dhac ka geysteen tuulada weerarka kadib goobjooge kale ayaa xaqiijiyey in weerarka ay ku dhinteen saddex iyo toban qof oo rayid ah oo ay ku jiraan dad ka tirsan qoyskiisa dhinaca kale askar bakistaaniyiin ah ayaa dhimasho dhaawac ku noqday weerar qarax ah oo lagula beegsaday koonfur galbeed dalka bakistan ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee xukuumadda islaamabad ayaa qarax culus lagula beegsaday deegaan dhaca koonfur galbeed dalka bakistan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaaray askartii la beegsaday sida uu sheegay mas-uul ka tirsan laamaha ammaanka dowladda bakistan qaraxan ayaa lala egtay gaari ay wateen ciidamada booliiska dalkaas kaaso oo halkaasi ku burburay ciidankii la socdayna ay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacmay qaraxa oo ka dhacay meel soddon kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada kuwita ee xarunta gobolka bolostan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay laba askari halka saddex kale ay dhaawacyo garaab ah ku noqday sida uu caddeeyey sarkaal maxalli ah oo diiday in magaciisa la xuso ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxan balse waxaa farti lagu taagayaa kooxo gooni ugoosad ah oo muddo dheer ka waday kacdoon ka dhanka ah xukuumadda islaamabad dowladda bakistan ayaa kol hore sheegtay in ay demisay kacdoonka ka dhanka ah oo ay wadaan kooxo ka dhisan gobolka bolojistan laakiin weli rabshado ayaa ka socda gobolkaasi oo xuduud dheer la wadaaga waddamada iiraan iyo afghanistan
guud ahaana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha nagala qaybgalay barnaamijka iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله